waalidiinta dhashay dhalinyaro ku xiran sacuudiga oo midkoodna la dilay ayaa kulan ay kaga soo horjeedaan arrintaas ku qabtay magaalada muqdisho maxamed nuur xuseen oo maamulka ali sacuud ku fuliyey xukun dil ah ayaa dilkiisa kadib waxaa magaalada muqdisho kulan ku qabtay ehelada afartan iyo afar kale oo ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed oo weli u xiran maamulkaasi ugu horeyn hooyada dhashay maxamed nuur oo ah wiilkii maalmo ka hor la deli ayaa ka warantay goortii ugu dambeysay ee ay wiilkeeda la hadashay magaceega shuqaay xuseen yuusuf xuseen shuqaay xuseen yuusuf yowlaa la yidhaahaa aniga oo wiilkaas maxamed nuur xuseen gacal oo dhalay oo isagoo lix sana oo lix bilood jiro oo uga dhinta aabiis oo agoonnimo oo lagu korsho ayga dilaan dowla aniga hadalkiisa maalinka la dilaayo lama saac u yidhi geedka aan ku xiranahay waa ku dilaynaa u yidhi maalintii la dilaayo igu dambeys warkiisa wauna yidhi ilmeyga ogaaw waana jirantay allah ku qaafiyo u yidhi afarta afarta qofood waxaa ka baxsay inay dowlad sacuudiya noo soo deysaan ka rabnaa sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta afartan iyo afar kale oo ah dhalinyaro soomaaliyeed oo u xiran maamulka ali sacuud ayaa walaac xoogan ka muujiyey masiirka wiilashooda waxaa la yidhaha madiine cali cismaan waxaa iga xiran wiilaan dhalay muddo lix sano ah muslime wiilal badan oo asaagiisana la xiran yihiin hadduu ilaahay kuu roon yahay ilaahay maaragtay tawfiiqdana waafajiyo ilaahayna maaragtay waa ka xunnahay ilmo masaakiinahoo maaragtay qalad waa dhacaa waana laga kaaftoomaa waana layska cafiyaa wiilashaas waxaan rabnaa afartanka iyo maaragtay iyo afarta qofooda mid waa tegay in la soo badbaadiyo oo maaragtay nafta hore aan loo qoonsan aniga caroow cabdiraxmaan cali aa layidhi cabdiqaadir maxmuud cali aniga waxaa igu dambaysa labada kun tofarti aaba asiga araggiisa ugu dambay laakiin hadalkiisa magi yamanuhu joogay yamanuhu waxaas ku lahaa uu ka tegiyey sacuudigow gale markuu sacuudi xuduudkaa lagu qabtaba wiilkayga waa cunug oo adiga ilmaha soddon iyo shan jirka ah qofaan qof dili in la dilo qofaan qof dili in la dilo cadaaladdarra ila taha dhalinyarada soomaaliyeed ee ku sugan sacuudiga ayaa waxay la kulmaan tacdiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xabsi iyo jirdil halka kuwo kalena xukun dil ah lagu fuliyo